oo yidhaahdo waxa weeyaan haddaad iga dheerayso intaasaan kusiiya kii kalena waxba aanu bixin saasa ku kaco way bannaanta iyaduna waayo dee haddii la yidhi labadii baratami cidaana intaa bixin karta labadii baratay mid inuu bixiyana min baabi awlaa bay yidhahdeen way bannaanaanaysa midda kale shubhadii khamaarka de meesha kuma jirto khamaar labada qof ay wax wada dhigtaana meesha soo geli mayso midda kale waxa weeyaan hadafka laga leeyahay baa wuxuu isticdaad jihaad oo waxa weeye markaa dee arrimahaas baahidaas aataan oo loogu baneeyey waxaa kaloo maqaday laga dhigan karaa almu'minuuna calaa shuruudihim mu'miniintu waxay ku sugan yihiin shuruud ay dhigteen xaaladda kale waxaa weeyaan ciwadkii inay labadii baratamiy ay wada bixiyaan oo wada dhigtaan taa xaalkeedu xunaa khilaafka markaa ku jira qaar waxay leeyihiin labaduba hadday wada bixiyaan oo yidhahdaan boqol iyo boqol baynu dhigaynaa marba dee baratano keena badi hala walow biduuni muxallil inaan iyadoo xitaa muxallil dhex gala oo aan isaga waxba bixin baa iyaan jirine arrinkaas iska bannaan yahay oo aimada qaar taymiya iyo ibnuqayimaba laga soo guuriyay arrintaas qowl wuxuu leeyahay mama bannaana labadaa qof hadday wada dhigtaan hadday labadooda wada bixiyaan baratamaya musaabaqadaas khamaar bay noqonaysaa xataa dhexdooda maxalli baa la soo geli midda xalaaleeyo caqliga xalaaleeya ibnu cabdilbar wuxuu ka soo guurinaya maalikiyada madabkooda inuu yahay arrinkaas laakiin shaaficiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyada agarkoodu jumhuurta qowlkoodu waxay leeyihiin ciwadka labadu ay bixinayaan wuxuu ku bannaanaan karaa in la dhex geliyo mid muxallil la yidhaahdo mid isagoo waxba bixina inuu dhex galo labadiina baratamayey mid saddexaad baa soo dhex gelinaya fara saddexaad saddex bay noqdeen markaa labada waxbay bixiyeen midna bixin maayo saasaa lagu baratamaya hadhowtana wixii markaa soo baxay ciddii heshay haddii marka ay noqoto labadi lacagta dhigtimikaan inuu helayna dee waxa weeye kii saaxiibkiis buu qaadin kiisina wali waa haysta haddii kii muxallilkaa ee soo dhex galay uu helana labadooda wuxuu isku darsanaya macanu saasay noqonaysa haddii laba kuwada timaada kusoo wada baxdana wixii bay qaybsanayaan oo haddii muxallilkii mid kale uu yahay waxa weeyaan dee qayb bay noqonaysaaboo kii kale wixii suudku muxalifkuna qaadanaya isaguna wixiisi u qaatay saasay noqonaysa marka qowlkaas agmada qowlka loo badan yahay wey ay muxallil jiro muxallilkaasna danta laga leeyay waxa weeyaan in laga baxo shubhatu khumaar khamaarka shubhadiisa in laga baxo waayo haddii labadii baratamayey labaduba ay xoolo dhigtaan mid kastaaba yarju alghunma wayakaafu lghurm waana khamaarku waasaa macnihiisu mid kastaaba wuxuu rajaynayaa gunmi inuu wax helo mid kastaana wuxuu ka cabsanayaa inuu gashi qaado oo dee meesha xool laga dhaco laga helo khamaarka waaba intaa asalkiisu khamaarka marka wax la dhiganayo dee labada qof wada ciyaaraya wixii way kala helayaan waxay dhigteen labadu waxay diyaar u yihiin ama midna in iskula wareego nin waliba wuxuu sugaya inuu qaato waxa kan labada ay wada dhigteen ama in laga qaato khamaarka macnihiisu waa caynka laakiin ninkan soo dhexgelay waxay leeyihin wuxuu keenayaa yani wuxuu keenayaa markaa inuu arrintii meesha uu ka saaro oo saaridkaas yani waxay noqonaysaa dee mararka qaarkood ba inay wada waayi karaan oo inuu qaar wada heli karo yani ninkaas maxalilkaa dhex galay ayaa arrintii bannaynaya bay leeyihiinoo wuxuu ka saaray markaa shubhada qamaarka ayaa meesha ka baxayso oo dee nimaan isagu waxba bixin baa meeshiiba ku jira oo meesha wax la wada dhigtay oo la wada helaya maaha kaa maxalilkaa qudun shuhuud buu leeyahayo horta isagu ciwad waa inaanu meesha dhigan ama ha yaraada ha badnaado waa qodob hadduu faa'idsana waa inuu qaadanaya dee xoolihii isbau iska qaadan karaa aado kula qayb gelayaa ee uu safka meesha kula gelayaana waa inay tooda la mid tahay suuragal waa inay tahay isagu inu dheerayn karo macquul waa inay tahay aadada nafteed waa inay tahay macluum oo la garanaya arrimahaasaa markaa meesha ku jiro taasaa markaa meesha galas marka wuxuu yidhi haddaba tiibuu ka hadlayaao isagu wuxuu raajix yeelaya madabkaa jumhuurta oo xal meeshii looga baahan yahay xaaladda saddexaad labada xaalado kale shuruud maala markaa muxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna alciwadu ciwadku inuu ahaado xaasilan mid xasilay minhumaa labadooda ka xasilay inuu ahaado labadu ay dhigtaan aw mase min axadihimaa midkood xaggii midka xasilay inuu ahaado ayaa bannaan aw mase min ajnabiyin mid ajnabiya labadooda cidii ka baxsan baa la yidhahdaaye inuu ka xasilo ayaa bannaan fain kaana hadduu yahay ciwadkii min axadihimaa midkood hadduu yahay ciwadku midkood u bixiyey aw mase kaana uu yahay min ajnabiyin mid ajnabi oo labada ka baxsan uu bixiyey ciwadkii jaazat way bannaantay musaabaqadii bilaa shartin shuruudaan bay bannaanaanaysaa oo markaa wax shuruuda ma lahe faman axadka sabaqa dheereeyo oo minhumaa labadooda ka mida ayaa akhada u qaadanaya waa markii midkood u baxshay haddaad iga dheerayso boqolbaan bixinaya amase mid khaarija kiina dheereeya intaasaan bixinaya waaya wain kaana hadduu yahay minhumaa labadooda haddii ciwadkii minhumaa labadooda u ka xasilay oo mutasaabiqaynka xaggooda u ka ahaaday ishturida waxaa la shardinayaa an yakuuna inuu ahaado macahumaa la jirkooda muxallilun mid xalaalaynaya caqdiga bannaynaya waa inuu jiraa wa huwa kaasina taarisu mid saddexaad weeye calaa markuubin waa an yakuuna waa inuu ahaado isaguna calaa markuubin shay markuuba oo la fuulay korka waa inuu ku sugan yahay markuubkaasoo kufin yani udhigma limarkuubayhima kay labada gaadid ay kuushan yihiin mid udhigma waa inuu yahay oo laba faras hadday wateen farasna udhigma waa inuu fuushan yahay laa yakuuju waa inaanu bixinin ciwadan wax bedelana oo ciwadana oo dhigashaa xoolana waa inu soo bixin saasaa markaa ku imanaysa oo gaadidkana waa kala mid wax ciwadana ma dhigan waxay noqonaysaa markaa inuu saa beladan kaa qayb qaato saas kaa qayb qaadanaya marka wuxu uhi faman axadka sabaqa dheereeya min asalaati saddexdaa ka dheereeya akhada waa qaadanaya ciwadkii dhammaantii oo hadduu isagu markaa dheereeyo ciwadkii wuu la tegayaa saabiqu hadduu yahay muxallilkiina yani waxa weeyaan labadii ciwad labadii ninba waxay bixiyeen buu isku darsanaya hadduu midkood yahayna ee wuxuu qaadanayaa saaxiibkiisa kale ciwadkiisa buu qaadanaya wain sabaqa snaani laba haddii ay dheerayso ishtarakaa way wadaagsanayaan fiihi ay fi lciwadi bay wadaagsanayaan oo ka dheeriya hadduu muxallilkii iyo mid kale u yahay way qaybsanayaan way qaybsanayaan ciwadka haddii ay yihiin labadii xoolaa dhigtay hadday yihiinna oo muxallilkii markaa gaabiyeyna yani min kastaaba dee wixiis uu la tegaya saasa ku bannaanaysa waxyaaba marka hadii koor dhulku ay sameeyaan oo aan sharciga ku bannaanayn oo adduunweynaha intaana barakasiinaya mulaakamadiiyo feerkii baa aga socda waa la ciyaaro oo lagu barakay wuxuu loo kala helaya marka maxaa xukunkiisu noqonaya ma bannaana shareecada islaamka waayo mulaakamada ama feertanka lagu baratamayo waxaa ka ratimaya yani maxduuraad aad u weyn oo ay ka mid tahay dhimasho in midkood halaagsanoo dee intuu miir beero kow ay ka tidhaahdo waxaa weeye baa meesha ka imanaysa walaa tulquu aydiikum ila taaluka biaydiikum ila taaluka waa kaalaysa subxaana watacaala yani naftiinaa ku gacmayna ku halaagina taalukaha ku tuurina waa markaa tanoo kale soo gelaysa walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiina ha dilina markaa naftiioo la dili weeyaan waxaa kaloo rasuulku laa darara walaa diraar ayuu rasuulku salawatu llahi wasalam markaan waxaa kaloo ka mid ah mulaakamadu qawaaciddeeda waxaa ka mid a intaa wejiga uun baa iskaga garaacaya oo wejigaa miaan sama bara intaas maa iska baraya shareecaduna waxay diidayba wejiga in laga dhufto qofku ah idaa daraba axadukum falyajtanib ilwejha wejigaa ka dheeraado midkiin wax ku dhufanayo oo qof wax yeelaya wejiga ha ka dheeraado markaa mulaakamadaasi waa xaaraan haddii qofku iska tababaranayo oo si gaargaaro iska baranayo waxa weeye way fiicantahay difaacu nafsiga waa shay maaragtay diintii ka mid ah oo jihaadka soo gelaya inaad cadowga iska celin karto feerka kala daashi laakiin waxa weeye nooca noocaasa ciyaaraha ay sameeyaan ee aduu weynu ka daawanayo munkar wey shareecada islaamka iyada baashan karanteega la yidhahda iyo juudo juudo iyo iyo karante iyo ku yidhaahdaan waxaa la odhan karaa iyagu waxa weeyaan waa nooc iska bannaan oo marka ahdaaftan jihaadiga looga dan leeyahay waa qofka muslimka tamaariin uu baranayo oo uu samayn karo qofku jabaanka agu asarkiisa bilaabay waxa kan oo markaa qofku inuu dee mujmucadan dili karo ama difaac nafsi nafsigu difaaci karo marka isticdaadkay ka mid tahay oo waa waa isticdaadka fardiga ah oo qofka fardiga ahi inuu gaarkiisa u diyaarsiya karatay yaqaano feer yaqaano maxaan ku waxyaabahaas oo dhami difaacu nafsiga fardiga ah ayay noqonaysaa iyadoo asal ahaan iyana way bannaan tahay intaan ku dayna wabillahi tawfiiq subxaanaka allahuma wabixamdika
ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز على النشاب والأرماح وآلات الحرب آه، waxaan kusoo guda jiray almusaabaqatu walmunaadara intaa hore musaabaqadii bay ahayd halkana munaadaradii ayuu ka hadlayaa watajuusu waxaa bannaan almusaabaqatu musaabaqadii baratankii cala annishaabi leebabkii wax lagu baratansiiyo oo lagu dhugtanka waxay yidhaahdaan iyo walarmaaxi waramadii iyo wa aalaati alxarbi yani dagaalka qalabkiisii intaaba in eh, lagu baratamo ayaa iyaduna bannaan oo tan marka waxaa la yidhaha munaadara iyada munaadara munaadaradu waa wixii la ganayey ee la tuurayey ama dhugtanka ah la yidhaahdo oo markaa dadkii ay ku baratamaan qof kashiishka badan ee wixii la heli og in la fiiriyo arrimahaasna way bannaan tahay oo dadku ay ku baratamaan nishaabku waa nooc ka mid a leebabka oo leebabka carbeedna nibaal bay yidhahdaan wixii caajiibtu ay sameeyaanna nishaab bay yidhahdaan marka annaashu waa arraami binishaab nushaabna way ku dabdiyaan waa leebabka caajimtu ay sameeyaan baa la yidhaahdaa armaaxduna waa warmihii ee waa waana qalabkii dee waktiga lagu dagaalamayey zamanadii hore ee aalaatu xarbi ayuu markaa sheegay oo si caan u tilmaamay waxaa laaliya markaa wixii lagu dagaalamo o dhan ba hadda soo gelaya oo la tuuro oo ama qorihii yaryaraay ama saasta sidayhi ahaadeen ama madaafiicdii ha ahaadeen ama waxa la yidhaahdo taangiga madfac baa ka dhaca qorihiis ha ahaado ee qalabkaa lagu dagaalamayo wixii laga rido wixii la rido oo dhan diyaaradihii ha ahaadeen wixii la tuurayo oo dhan in la sameeyo ee dadka la baratansiiyo dadka maaragta ku dagaalama baratan la geliyo oo la ogaado ragga shiishka yaqaana ee toogtooda si fiican waxula helaya iyo ragga kale ay soo kala baxaan oo waliba bremiye iyo wax la kala siisiiyo oo la tashjiiciyo waxa weeyaan waa shay jihaadka ka mid ah oo diyaar garowgii bay ka mid tahay ee waana shay wanaagsan oo sharcigiina farayo waalciwadu minhuma aw min axadihima walciwad ciwadkii waxyaabihii bedel qaadashada lakala qaadanayay minhuma an yakuunu wuxuu ahaadaa minhumaa labadooda labadii baratamay buu ahaadaa aw amase min axadihimaa labadii baratamayay midkood buu ahaadaa aw amase min ajnabiyin ajnabi xaggii ayuu ka ahaadaa oo isagoo labada baratamaya ka baxsan walmuxallilu wayakuunu lmuxallilu kii xalaalaynayana macahumaa la jirkood u ahaadaa idaa kaana idaa waktiga kaana uu yahay ciwadkaasi minhumaa saadiran mid ka soo furay minhumaa labadooda calaa maa kiina uu ku sugnaadaa taqadama soo hormaray oo wuxuu leeyahay ciwadka hataynu soo sheegnay darskii shalay ka mid ahayd ayaabaa la kala qaadanayo oo qofkii dheereeyey ee wax ku horreeyey la siinayo saddexun bay mid noqonaysaa labada baratabay inay wada bixiyaan midkood inuu bixiyo uu yidhaahdo adaad iga dheerayso intaasaad leedahay ama qof ajnabi ka ah oo labadii baratamayey ee shiishka ku baratamayey ee mid ka baxsan uu yidhaahdo ninkiina shi- arrintaa ku dhufta ee halkaa intaasoo jeer la hela waxaasaan siinayaa saddexdaa xaalo ayuu mid noqonaya marka uu soo sheegado haddii ay labadooda bixinayaan muxallil baa loo baahan yahay labadii baratanka samaynayey ee shayga ku baratamayey waa inuu muxallil jiraa u dhexeeyaa markaa sidii hore inoogu soo martay oo marka dawaabta iyo xayawaanka lagu baratamaya ahayd bay tana noqonaysaa oo qofka muxallilka ahi shuruudiisa iyo arrimaha looga baahan yahay waa tii hore inu soo sheegnay oo kale wayushtaradu tacyiinu ramyaati wacadad الrashqi walisaabati wasifati الramyi walmasaafati wayushtaradu waxaa la shardiyaa marka munaadarada la samaynayo tacyiinu ramyaati ganitaanada in la tacayino nusakda qaarkood tacayinu rumaati buu qoraya saasaan moodaa inay ku fiican tahay waxaa la shardinayaa tacayinu rumaa kuwa wax ganaya ee shiishka ridaya wax tooganaya in la cayino oo ay yihiin dad la garanayo oo ee, weliba bishasi lagu cayino laa bilwasf dad caynkaa iyo caynkaasaba beretamaya la ohan maayo ee waxa weeyaan shaksi ahaan hebel iyo hebel baa gelaya hawsha marka taas waa shardi wa cadadi rashqi inta la tuurayo caadkeeda yani cayimideeda la shardiyaa walisaabati isaabada iyo shaygii hadafka oo la- inta lagu helayo wax ee qofku kale kaga faa'iidayo dehelitaanka ayaa la shardiyaa garashadii wa sifati ramyi qaabka wax loo tuurayo sifadeeda yani maaragtay cayinaadeeda ayaa la shardiyaa walmasaafati masaafadii wax lagu rideeyey ee lagu tuuriyey baa la shardiyaa waman ilbaadi keebaa bilaabay oo minhumaa labadooda ka mid a ayaa la shardiyaa fuqahaadi waxaa weye marka in ee, shuruud bay leedahay waxaa la yidhaahdo shuruud iyo arkaan ba u jirtaa munaadalada oo arkaanteeda waxaa ka mid a mutanaadilaan laba beretamayo oo shiish ku beretamaya ama laba kooxood bay noqon karaan ama laba qof bay noqon karaan qawsiyadii la tuurayey oo wixii qawska la yidhahdo wax laga rido laga tuuro oo hadda waxaa soo gelaya dee banaadicdii hubkii oo ama qorigii yaraa ama qorigii weynaa wixii noocaasa baa qawskii taagan hadafka oo yoolka la tooganayo oo meel lagu shiishayo ayaa ka mid ah oo inuu yool la tooganaya u jira oo lagu beretamaya tihaamtii iyo wixii qaarsada laga tuurayey oo leebka ahaa oo hadda booskiisu rasaastii noqonayso ama rasaastii waaweynad ha ahaato ama tii yareyd ha ahaato yaa booskeedii taagan siiqada iyo qaabka heshiisku dhacayo ilaa shantaa rugni ayuu leeyahay shuruudii waxaa ka mid a markaa in la cayino dadka rumaada ah ee wax tuuraya inay cayiman yihiin waa inay hal ka badan yihiin oo ama laba weeye ama waa wax kasii badan ee, rashqi caado rashqi caado rashqi waxaa weeye leebabka oo kale markay bay tuurayeen inta leeba la tuurayo qof waliba inusuu tuurayaa leeb wuu ridayaa hadda qudheeda in la yidhaahdo ee, rasaasta la ridaya waa intee oo weliba maxaan faray ma qoriga haddii qoryo fududa ay tahay ma baas baa laga ridayaa oo shiishku markaa ku noqdaa iyadoo wixii la toganayo qofku baas inuu rido baa yay shiishku noqonaya mar wuxuu noqdaa maaragtay halkaliyaale in loo rido ee, inta laga ridayo waxyaabaha markaa lagu beretabay ka mid tahay oo isagoo shiishii kor uu saaran yahay baaska saaran yahay inuu midhamidhayn karo waa la eegi karaa ee inta rasaasta la ridaya boqol xaba miya ama labaatan xaba ninkiiba labaatan buu ridayaa baa lagu beretaya labaatan iyo labaatan caadul isaaba oo markaa hadafka la tooganaya ah oo waxyaabahay markaa dee ku heshiinayeen ee toban haddaad rido waxaa la rabaa isaabadu inay noqoto maalan yacni maaragtay ee, shan inaad la hesho oo ama sagaal aad la hesho oo dee waagii hore leebab iyo waxaankaasi bay haayeen oo waa laga yaaba marka in wax lala helaya aanay aad u badnaanin laakiin hadda waxa weeye dadku waxay ku tababaran yihiin shiishku aad baa loo yaqaana waxaa laga yaaba kuntii xabo in wax yar ama afar xabo ama saas oo kale la qaldo ama inta kaleba lala helo heerkaa in loo wada hee la gaadhsiiyana waaba arrinta loo socdo marka isaabada inta la rabo in lagu kala faa'iido markaad imar imise rido ee, oo inta aad la heshabaad maaragtay aad faa'is noqonaysaa toban baad riday waxaa la iska rabaa inaad toddoba la hesho ama sagaal la hesho saas oo kale ee, sifatu ramyi ee qaabka wax loo tuurayo oo leebabkoodii markaa qaab bay lahaayeenoo waxaa weeye mar waxaa loo jeedaa ramyiga isaabatu lgarad baalku inuu ku duldhaco meesha qarci bay yidhaahdaan mar nooc khasaq la yahay baa jiro oo inuu dalooliyo ayaa maaragtay sifatu rabi ay noqonaysaa ee khawaariq baa jira nooc la yidhaahdo khawaariq iyo khawaasira toban nooc waayi oo marka ay yaqiineen ee waxay tuurayeen maaragtay oo meesha mar ku dhacayo ma inuu dalooliyaa rabaa ma inuu kadusaara rabaa ma inuu taafo oo dusha ka dhacan rabaa ma siyaabaha noocaas waa sifatu rabi marka taas uga jeeda ee, masaafadii waa in la xadeeyo oo masaafadu waxay ku xadaysimaysaa ama mitir ama kilomitir ama marba waxa mid- waxaa la tuuraya ayay de ku xidhan tahay ee, meesha waxaa lagu ridaya yoolku yaallo yoolka la tuuganayo la beegsanayo inta la geynayo waa inay xadaysan tahay yaa bilaabaya waa shardi yaa u hormaraya ridaya iyadoo marka rasaasta la ridaya iyo waxaa laga yaabaa in dee dad badan la yidhaahdo mid walba yool gaara oo yool siman loo simo yool siman oo isbarbar yaalla in lagu wada ridayaaba iska dhici karta oo nin walba yoolkiisu hor yaallo kolley waa isla noqonaysaa marba dee urka hadda casriga ah iyo waagii hore farqi way baa udhacay wuxuu iska bidaayaaka ah oo qadiim bay iska ahaayeen laakiin hadda qaabku wax loo ridaa way ka duwan tahay sidii hore yoolkii mid habeen buu noqonayaa habeennima wax lagu ridayaadoo ee ama yoolkii waa lagu xidhayaaba iftiin dhaamaya mar waa la soo kicinaya mar waa la jiifinaya isagoo degdeg u ordaya oo koronto lagu wadaa la rabaa in lala helo siyaab badan baa marka loo sameeya oo marka loo baraadasiinaya marnay wada bilaabaan baa sharci karta laakiin waddankiisu baa leegaya ha dhinto yoolkii ma la helo mise lama helin arrimahaas oo dhan baa markaa shuruudii ka mid ah buu leeyahay ولا تجوز بالعوض على الطيور والأقدام والصراع وحول ولا تجوز ما بنانا بالعوض بدل إلا قاطع عوض على الطيور شمبليه لبرتنسيي iyo walaqdaami cararkii markaa la baratamaya cagaha iyo orarka lagu baratamayey iyo wasuraaci lagdintii marka wuxuu leeyahay arrimaha noocani iyaga in la kala qaato bedel ma banaana oo shimbiruhdii see loo baratansiinaya kolley waa wejgun iyagu ay yaqaaniin laakiin waxaa la yidhahdo baratanka baratanka oradka waa shay iska macruuf ah inkastoo shaarixu aad moodo inuu isagu macno kale ku sheegayo oo uu leeyahay bian yaqifa saacatan maala calaa qadam inuu saacaddii ku taagnaado oo kale baa looga jeedaa iyo qaabkaa uu yidhi laakiin waxba taas hadda in loo ta'wiiliya lama baanaba oradkii baratankii caadiga way ka hadlaan culimmada kutubta way ku qorayaan inay labadii qof baratamaan oo ha dheereeyo oo meel inta la jeexo la yidhaahdo ama hadafku waa halkaa ama xadhig qofka taabtay soo gaara marka waa waa ijmaac horta marka hore haddaan ciwad la dhiga inay bannaan tahay waa ijmaac arrintaas inay bannaan tahay ibnu qayim kitaabkiisa alfurusiya la yidhahdo kusoo guuriyey imaamu nawowi fi sharxi muslim ayuu ku sheegay waanay dhacday oo de waxay deliishanayaan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu caaisho la baratamay sida xadiidka abi daawuud uu warinayo oo fi saxiix abi daawuud ku sugan waxay tihi saabaqtuhu fasabaqtuhu calaa rijli waan la baratamayo yani oradki baan kaga dheeriyey rasuulka qaalat falamaa xamaltu laxma markaan hilibka qaatay oo xilib yeeshay baan saabaqtuu la baratamay fasabaqanii waa iga dheeriyey markaasuu yihi tilka bitilka isu tuur weyday markaan anna mar baad iga dheeraysay anna mar baan kaa dheeriyey waxaa kaloo sugan salamat ibn akwac iyo nin kale oo saxaabada ka mid ah xadiiskuna saxiix muslim uu ku sugan yahay inay horta rasuulka horta ay ku baratameen arrintaas waa suganta marka iyadu biduuni ciwad horta waa bilijmaac oo khilaaf mare inay bannaan tahay orodkuna waxyaabaha dee hadafkii mugta looga danleeyahay in lagalaad lagu qofku orto oo orodka yaqaano oo tamriin iyo tababar weeye cadowgii loo tababaranayo laakiin ciwad qaadashadiisa khilaaf ku jira oo ayma fara badani oo wej shaaficiyada ka mida iyo xanafiyada iyo sheekhu islaam ibnu taymiya waxay leeyihiin wa iska bannaanta iyada kudheeda ciwadka in lagu kala qaadan karo waayo dee jihaaj baa loo kaalmaysanaya arrinta tan baabu qiyaasna waa la iska gelin karaa laa sabaqa ilaa fii qufin aw xaafidin waa kii xadiidku ahaa aw naslin marka taasna waxaa laga hadlayaa kuwaas ahmiyadda gaarkay leeyihiin ma ayna intaan ku xadaysan tahay waxay ka dhigan tahay laa sabqa laa laa riba ila fi nafsiya oo kale ubay ka dhigan tahay macnuhu ina siyaadoo kaliya mooye riba kale aana jirin maaha macnahaas u socotaa bay yidhaahdeen musaaracaduna waa uun khilaafka ta ka taagan ayaa ka taagan oo min xaysu asli inay bannaan tahay waa hadalla-aan oo dee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rukaana ninkii la odhan jiray buuba la legdami oo rasuulku ui rukaana ayuu legday taas shay suganoo ficilka rasuul ka sugnaaday buu ahaa marka arrintaas ficlahaan way u bannaan tahay khilaafka ku jira xagga waxqaadashada ciwadkana waa khilaafka uun maaragta horaynu sheegnoo kale bab اlwqf whuwa huwa qurbat walaa yaصx ila min muطlqi taصarufi baab اlwqfi waqfka baabkiisi weeye waqfiga lugatan laxabsi ayaa la yidhahdaa xagga sharcigana waxa weeye xabsu maalin yumkin اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi biqadci taصarufi fii raqabatihi calى masrafin mubaax waa maalkii oo la xabiso oo loo joojiyo loo xidho xidho oo maalkaas ay suuragal tahay intifaacsigiisu cayntiisana u baaqi ahaan iyadoo ca- raqabadii ama caynta ay baaqi tahay in laga faa'iidaysto ee, iyadoo markaa la goynayo ee, maxaan ku dhahdaa ee, raqabada tasarufkeeda yani maxaan ku dhahdaa loona laguna bixinayo meel mubaax ah oo shayga naftiisa iyo daatadiisu waa ma waqf laakiin wixii ka soo baxaya ayaa la rabaa in la intifaacsado oo jihooyinka dee loogu talagalay sharci ahaan in lagu bixiyo arkaantiiduna waa afar waaqif mid wax waqfinaya iyo mawquuf shaygii la waqfayay iyo mawquufun caleyh mid wax loo waqfayo iyo siiqadii adiladeedu iska fara badan tahay waqfiga waxaa ka mid a xadiidka cumar bin khadaab ee saxiix muslim bukhaari ku sugnaa uu yidhi waxaan helay asaaba ardan bikhaybara aanan yacni dhul la mid ah qiimo badnaantiisa wanaaggiisa oo kale aanan helin famaa ta'muru bihi maxaad amraysaa rasuulka ilaahayow markaasuu yidhi in shi'ta eh, xabasta aslaha wa tasaddaqta biha haddaad doonto asalka ayaad eh, waqf ka dhigaysaa oo waad sadaqadaysanaysaa wixii tamare ee qallee ka soo baxaya فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وصدق يتمرك إلى لهبينين أو لهبينين أو لنحرين وتصدق بها الفقراء غير وصدق ليس وعكر ديلك سلاقة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو مارك علم ينتفع به أو ولد إنسان يدعو له أو صدقة جارية markaa sadaqa jaariya waxay ku xambaareen aymo fara badan in loo jeedo waxa weeye waqafkii waqfigii looga jeedo kuwa markaa waqafkii waqfigii qurbatun qurba iyo dhowaansho weeye alla subxaana wa tacaala u dhowaado wafcalu khayr walaa yasixu ila min mutlaqi tasarufi walaa yasixu ansixi maayo waqafkii ilaa min shaksi shaksi mooyaane shaksigaas oo mutlaqi tasarufi tasarufkiisu uu sii daysan yahay oo waxaa looga jeeda waa qofkii baaliqa ahaa ee caaqilka ahaa ee hanuunsanaa ayaa looga jeeda fii caynin cayn bay ku ansaxaysaa cayntaasoo mucayanatin la cayimay cayntaasoo yuntafacu biha lagu intifaacsado maca baqaa'i caynihaa caynta baaqinimo- baaqi ahaansheeda maciina lala qabatay ayma weligeed ay baaqi tahay wuxuu leeyahay waxay ku ansaxaysaa shay cayn ah oo mucayan ah oo la cayimay oo lagu intifaacsanayo iyadoo caynteeda baaqi tahay dee daa'iman taana muddo unbuu ka wadaa oo shaygaas in la faa'idaysanayo muddo dheer oo waxoogaa muddo un ay sii uj- sii jiri karo oo gurigi oo kale oo tiradiisa iska sii socon karta intii muddo ah faraskii lagu dagaalamayay oo isaguna muddo iska sii noolaanaya hubkii iyo saanadii lagu dagaalamayay oo maaragtay muddo sii jiri kara waa wixii noocaas oo cayn iyaduna baaqi ahaanaysa muddo lama intifaacsanayo wadaalika tusaale waxa weeye kalcaqaari maguurtadii oo kaleba weeye walxayawaani xayawaankii weeye wasilaax xubkii weeye oo arrimahaas oo dhan baa markaa noqonaya waxyaabaha waqafka geli kara oo waxaa u daliila maalan hadda xa- xagga xayawaanka oo kale man ihtabasa farasan fii sabiili illaahi iimaanan billahi wa tasdiiqan biwacdihi faina shabacahu و- وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة صحيح البخاري ومسلم وعليه قفكي فرس وقفة إلهي تكتب وقفة يسوى رميسا إلهي سبحانه وتعالى يبوه إسلام رميسا دركيسا يعكنان تيسا يسار ديسا وحا صدم وحكولي أجر وما لم تقيام أجر بلو قرنيا sadin khaarij iyo qolihii sekada laga soo qaada la yidhina xagga hubka yana waxay ahayd waa laga qaadanaya waamaa khaalidun fainakum tadlimuuna khaalidan faqad ixtabasa adraacahu wa actudahu fii sabiili illah dirciyadiisii dagaalka iyo ee, wixii markaa saaradu haystay wuxuu u diyaarsaday jidka ilaahay buu markaa u waqfay buu leeyahay xadiidku marka waxa weeyaan jihaad waxay noqonaysaa in waxaas ay yihiin wax maaragtay maguurta ama wax noolaa wax lamid alaajahatin baana loo sarfinayaa way ku ansaxaysaa jihadaasoo mucayanatin la cayinay sida fuqaradoo kale jihadaasoo hayri nafsihi in la yidhahdo baa awowgaas fiican hayri nafsihi yani naftiisa kayrkii ah jihadaasoo hayri muxaramatin mid la xarimay kayrkeed ah oo wuxuu leeyahay markaa cidda lagu bixinayo mawquufu calayhi buu ka hadlaya cidda loo waqfinayo ayuu halkana ka hadlayaalo horta marka hore jihadaasi waa inay cayiran tahay oo la yidhaahdo oo kale waa waa fuqaradii dadkii fuqarada aban waxaa u waqfay ee naftiisana waynaanay ahayn oo dee ma banaano qofku ile waxa weeye tamliikun lilmanfaca ayaa la yidhahdaa raqabadina isagaaba lahaa marka manfacadii buu dad milki siinaya asalkana isagaa milki milki ku lahaa marka naftiisa oo arrintii manfacadii milki siiyey waa tafsiil xaasil mana isu waqfado macnaha is siinaya wixii ka soo baxa meesha waxaa macno le maaha waqafka waa in cid la siiyaa ciddaasoo markaa milkiyeysa ee manfacadii milkiyeysa raqabadii iyo qoortiina ay tahay wax waqfiyo markaa dee sii jiraya waa inay ahaato jihadaasi loo salfinayaa cid markaa de wixii ay u bannaan taado shay markaa maaragtay waxaan la xarimo waa inay ahaato waxaan la xarimo waxaan la wafaya oo haddaad tiraa matalan cidda loo wafayaa loo jeeda meesha jihada kiniisadda kiniisadda haday burburtay iyo waxoogaha lagu qabqabo oo waxoogaha waxaa noqday kiniisadda in lagu hagaajiyo kutubta noocaas oo kutubtii bidcadii manaaqibkii iyo lagu soo daabaco haddii korkutaa mawliidkii lagu soo daabaco ayaan waqfay ma banaana waayo waxyaabahaas hore waxay noqonayaan waxyaaba marka horeba dee aan asal ahaan aan lagu bixin karayn waaye imaa qurbatun kalmasaajidi walaqaaribi wa sabiili lkhayri wa imaa mubaaxatun imaa hiya qurbadii waxaa la odhan jiray maaragtay waqfigii qurbatun bay ahaataa shay qurbaa oo yani ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaado ayay noqotaa marka tasliimkeedu ka hadlayaa waayahay wadalika tusaale waa jihaadiu ka hadlaya amaa hiya jihaadii qurbatun bay ahaataa jiha qurbaa oo markaa dee ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaado wadalika taasina kalmasaajidi masaajidii oo kaleba weeye walaqaaribi qaraabadii weeye wa sabiili lkhayri khayrka waddadiisii iyo jidkiisii weeye yacni waxyaabaha marka jihadatan waxaa lagu bixinayaa ee la raba in markaa waqfiga loo sameeyo waxay noqonaysaa markaa shay markaa dee loola jeedo ilaahay u dhowaansho sida masaajidda oo kale oo wuxuu noqonayaa markaa dee shaygani waqfigani wax ilaahay loogu dhowaado masaajid marka lagu bixiyo wuxuu noqonayaa wax taqarrubi allahi buu noqonaya macaahidtii islaamiga ahayd iyo madaarista islaamiga ahayd diinta lagu baranayay iyo jaamicaadka islaamiga ah waxaasoo dhan baa loo bixin karaa waqfiga waxyaabahaas o dhan baa loo bixin karaa oo dadku waqfiga ma yaqaaniin masaajida waqfi baa la siiyaa matalan dhul baa la siinayaa ku dhul beera ayay waxbaa loo beerayaa beerta waxay kasoo bax masaajidkaa lagu bixinaya waxaa lagu bixinayaa maxaan ku dhahay macaahidtii islaamiga ahayd baa lagu bixinaya waxbarashadeedii iyo tacliimtii iyo macaamadii qur-aanka ma waxaa loo bixinaya matalan guryaa la bixinaya gurigaas qofku waqfayaa gurigaa masaajidkan u waqfay macnaheedu waxa weye gurigaas kirada ka soo baxaysa waxaa lagu siinaya masaalixda masaajidka lagu fulinaya gurigaa waxaan u waqfay malcaamada heblaaye ayaan u waqfay ama waxaan u waqfay macadkaasaan uwaqfay ama jaamicadda islaamiga waan u waqfay waa arrimaha noocaas oo kalea waa waxyaabaha adduunkao dhan laga isticmaalo laakiin ummadda soomaalida aad madqa imaa marka iyo qurbatu bay ahaataa kalmasaajidi walaqaarib aqaaribtiisii oo kale abuu u waqfay oo dee qaaribtii asal ahaan waxa weeyaan waa dad la raba in la xidhiidhiyo oo silatu raxmkii baa sharciga ka mid a man axaba an yubsada lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fii aatarihi falyasir raxima markaa raximkii inaad wax u waqafto tidhaahdo waxaas waqafkaa qurbada ah waxaan u waqfay maxaan ku dhahdaa qaraabadayda wixii ah unbaa yani intifacsan kara waxa way iska bannaan wa imaa hiya waxay ahaataa mubaacatun mid bannaan bay ahaataa wadalika alaqhniyaai sida aqhniyadii oo kaleba weeye waa ahludimma nimanka ahludimaha ahaa kuwii gaalada ahaa ee jizyada laga qaadayey marka waxay noqonaysaa shay iska mubaaxa oo marka waqafki waqf iska mubaaxa oo dee iska bannaan haba yaan ajar baligaynin kastoo hadiyo goor dee waxa la qurba shayga mubaaxi uu ajar isaga baahan yahay oo niye isaga baahan yahay oo haddii niya loo helo niyadaasi marka ay ajar gelinayso dadkii aqhniyada hadduu waqfo uu yidhaahdo kuwa noocaas aqhniyadaasaan u waqfay dee waa shay iska mubaaxa ee qurba iyo dhowaansho inaanay ahaanin baa markaa dhici karta ama ahlu dimihii islaamka kuhoos noolaa jizyada laga qaaday yahuudiya nasaara baabu siinaya oo shaygii mubaaxa qurba ayuu isu bedeli karaayo dee waxaa u dayama dee kuwa gaalada ku dhao dee maaragtay ahludimmada ajar baa laga helaya sida masalan eh, ninkii eh, xadiidka Bu- eh, abu hurayra warinayey oo nin aad u haraaqan oo eh, markii uu ceel u dhaadhacayo ceel ka cabay ayaa faidaa huwa kalbun yalhasu ya'kulu saraa min alcatash suxuaadka ay aad caarka u lalminayo haraaqan oo u dhimanaya maxaanku dhahaa raaq tacbaan ah adugu marka arrintiisi waa agaagay wuu biyibu see u waraariyey oo wuu cabsiyey oo biyibu ka dargiyey markaasaa uu jannada ku helay waatay saxaabadu weydiiyeen yaa rasuul allahi waina lanaa fi lbahaa'imi ajra bahaa'imta ajar miyaanu ku leenahay qaala fii kulli eh, kabidin rabba rabba ajrun yacni eh, beer kasta oo qoyan ajar baa ku sugan marka cid kasta oo made xayawaana noo noolo oo dhan baa soo gelaya oo baahan qofku markuu wax siiyo inuu ajar ka helayo xadiidkaas baa u dayla ahludimihii markaa muslimka ku hoos noolaa oo macsuumu demiga ah in wax la siiyo oo la siiyo maxaa la yihahdaa waqaf waxa way shay mubaaxa iska noqonaysa haddii xaggan iyada laga eegana ajar laga helabaa marka xadiidkaas tilmaamaysa billafdi lmunajazi ay yasuxu ansaxayaa waqfii bilafdi lafdi buu ku ansaxayaa lafdigii almunajazi yani lafdigii la gooyey ee waxba lagu xidhin oo mucallaq shardi ku ahayn shaygaas waa munajaz marka waa la gooyey oo waxaa laga dhigay wax markaa aan tacliiq iyo waxba lahayn wa huwa markaa lafdigaa munajazki muxuu yahay waqaftu waxabastu wasabaltu aw tasadaqtu eryahaas oo kale waqaftu waqaftu waan waqfiyey waxabastu waan waqfiyey waxaasaan xabiso waqfi baan uxadhay weeyaan wasabaltu sabiil baan ka yeelay oo ilaahay dartii baan u baaxshay aw tasadaqtu waan sadaqadaystay sadaqatan sadaqo sadaqadaasoo laa tubaacu aan la iibinaynin waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan inay noqonayso waqfi ay noqonayso oo siyaqda noocaasa markuu qofku ugu hadlo shaygii uu bixinayey waqfi bay noqonaysaa faxiinaidin yantaqilu lmilku fi raqabati ila allahi tacaala faxiinaidin goortaas marka amarkaa waqfi uu siiqooyinka noocaasa loola yimaado oo uu taab noqdo yantaqilu lmilku milkigii waa guurayaa fi raqabati raqabadii ila allahi alla xaggiisay guuraysaa oo ninkii lahaa gurigu marka yidhi waqaftu hada albayt baan waqfay oo masaajidkaan u waqfay mar hadduu caynkaa ku hadlo oo la maqlay oo la ogaaday wuxuu noqonaya markaa gurigaas milkigiisii inuu ka wareegay oo raqabadan gurigaa ma laha marka isagu ninkii waqfay allah subxaanahu watacaala waa iska leh waa guri ilaahay loo waqfay waxaa lagu bixinayaa beytka ilaahay baa lagu bixinaya wixii ka soo baxa wayamliku lmawquufu calayhi kallatahu yamliku waa milkiyaa almawquufu calayh kii loo waqfayna kallatahu dakligii iyo wixii ka soo baxayey ayuu milkiyaa wa manfacatahu manfacadiisii u milkiyaa ila alwad'a galmadii mooyaane in kaana hadduu yahay mawquufkii jaariyatan addoon hadduu yahay wuxuu leeyahay marka uu qofkii bixiyo oo waqfigu bixiyo jihadii loo waqfay shaygii bay milkiyeysaa oo hadduu shaksi mucayana ahaana wixii ka soo baxa halka qalle waxaa la yihahdaa waa dakliga guriga keresi wixii ka soo baxay beerkii wixii ka soo go'ay dhulkii maaragtay beeraleyda markii dhulkii la bixiyo la beerayay wixii ka soo go'ay wixii maxaanku dhaha kare dhulkii la kareeyey waxaasoo dhan oo galle baa la yidhahdaa waxaa dakligaas iyo manfacadaba waxaa iskale cidi loo waqfay oo masaajidka haddii loo waqfay wixii gurigaa ka soo baxay iyo ama beertii masaajidka la siiyey wixii ka soo baxay guriga masaajidka iskale wixii aan galma ahayn haddii waxaa la waqfay jaariyadii tahay nin baa wuxuu bixiyey jaariyad addoon ayaa wuxuu yihi waa waqf lilaah oo marka hadduu cid waqfay oo hebel baan u waqfay u yidhaahdo markaa galma meeshiiba mayso waayo raqabada ma leh caynta nafteeda ma laha cayntani waa waqf shaqo kuma laha laakiin waxa weeyaan in laga faa'iidaysto oo shaqa hawlgalkeeda iyo waxqabadkeeda farsamo ahaan iyo ee xooggeedii iyo arrimahaas baa laga intifaacsanaya oo wax laga faa'iidaya وينظر فيه من شرط الواقف إما بنفسه أو ال- أو الموقوف عليه وينظر إلى رياء وفيريا في أي في الوقت من أحد با إلى رياء وفيريا شرطه شرطيا الواقف في وقفه إما بنفس نفسه أيها هذا نفس وقفه من سو نادر هذا أو أمسه الموقوف عليه yani wuxuu ahaadaa bilmawquufi calayhi kii loo waqfay waase hadduu shardiya buu naadirku ahaadaa halkaa naadir buu kaaday naadir waqfi waxa la yidhahdo naadir waqfi waxa weeye waqfiga sidiisaba la waqfay cid baa mas-uulka ah oo wixii inay baylahaan baa la diidayaa markaa ninkii waxaan bixiyey cid buu mas-uul uga dhigaa naadir waqfi baa la yidhahdaa oo wuxuu ilaalinaya had iyo goor maslaxada karayntiisa meeshii loogu talagalay in lagu bixiyo ee maxaan ku dhahdi la hagaajino bixiyo wixii ka soo baxay marka qaar wuxuun kamida dib loogu celiyo si aan u lumin arrimaha noocaas cid ilaalis oo naadir waqfi la yihahda ayaa jira marka naadirkaasi waxa weeyaan waa ciddii uu shardistay u yeelay ninkii waaqifka ahaa mar wuxuu onaya isaga naftiisaaba naadira wuxuu leeyay maarata gurigaa waxaa u waqfay masaajidka laakiin anigaa naadir waqfigii ah ka ilaalinaya awjiis haynaya waa aniga oo ninkii lahaa gacanta kula jiraa isagaa marba hagaajinaya isagaa maarata masaajidka wuxuu uga soo baxsiinaya isagaa wuxuu waqfa ilaalinaya ama cid kale ama cid kale noqonaysa ama kii loo waqfay laftiisa ayaabuu noqon karaa naadir waqfi aw amase kayrihimaa labadaa waxaan ahayn ayuu noqon karaa marba ciddii loo shartistay almuslimuuna calaa shuruudihi baa xadiidku ah fain lam yashtarid haddaanu shardin falxaakimu xaakimkii ayaa yakuunu naadira isagaa naadirkii ahaanaya wa tusrafu algallatu dakligii iyo wixii ka soo baxayeyna waa loo waa lagu bixiyaa calaa maa sharada calaa maakii calaa xasabi maakii xasabkii baa loo calaa ma ayladikii ayaa lagu bixiyaa sharada uu sharistay waaqifka oo min almufaadalati kala fadilid ah iyo wataqdiimi kala horumarin ah iyo waljamci ururin ah iyo watartiibi kala hor kala tartiibin iyo ayri daalika ayrkii waxaan ka soo baxay markuu maalan gurigaa u yidhi waxa weeyaan gurigaas waxaa waqfaan uga dhigay macadkaa islaamiga ee halkan ku yaalla in lagu bixiyo wixii ka soo baxaya ama waxaan u waqfay masaajidka saasuu yidhi maalan waxaa lagu bixinayaa wixii meesha ka soo baxay wixii loo sharistay oo mufaadalo iyo taqdiim iyo waxani maxay yihiin mufaadaladu waxay noqon kartaa inuu yidhahdo matalan waqaftu calaa awlaadii lildakari midlu xaqi luntayayn xoolaha kan waxaan arrinta gurigaa waxaan u waqfay awlaaddeedan waqaf uga dhigay oo kaas isagu shaqa dhaqaal kuma leheen waa waqaf gurigaa waqaf baan uga dhigay wiilashuna waxay u leeyihiin yani maaragtay wiilkiiba laba dumari waxay qaataan buu yeelanaya waxay ka soo baxaa marka halkaa waxay mufaadalo de mufaadalo way iskaga bannaantay markaa mufaadaluu sameeyo wuu kala wuu kala fadla taqdiimkuna muxuu noqonayaa waqaftu calaa banaati alaraamil gabdhihii aan dhalay wixii carmale inta la guursaday maaragtay rag lagaan fadhiya ayaan arrintaa u waqfay markaa waa kala hormariyey oo carruurtiisii nooc gaar ayuu markaa u hormariyey iska bannaantay jamci buu jamci baa isna meesha ku jiro waqaftu haada calaa awlaadii wa awlaadi awlaadi waxaan u waqfay carruurtayda iyo carruurtayda carruurteyda mar hadduu saa yidhi way wada leeyihiin ee maa carruurtan hore way yidhahdaan annagaa wax iska leh waa la jimciye watartiibi iyo wagayr daalik wain yal waqaftu haada cala alculamaa'i uma cala alfuqaraa kaa waxaan u waqfay culimada dabeetana fuqarada dee culimada marka hore horraysa culimadii marka la waayana fuqarada imanaysa iyo wagayr daalika taaqeed wain waqafa hadduu waqfa shaksigii shay-an shay hadduu waqfa fi dimati dima hadduu ku waqfa dimadiisa aw amase ixda daarayni labadii daaroo mid ka mid ayuu waqfay aw madcuuman aw amase waqafa uu waqfay shay-an shay shaygaasoo madcuuman shay la quutaa aw amase shay-an buu waqfay shaygaasoo rayxaana ray rayxaanoo shay la udeegsada ah aw amase waqafa waa waqfay shay la garanayo macluuma walaakina lam yucayin ma cayimin almasrifa meesha lagu bixinayo iyo jihada loo waqfay ma cayimin aw amase waqafa waa waqfay calaa shaksi shaksi u waqfay shaksigaasoo majhuulin mid jaa majhuul laga yahay oo la garanayn buu waqfay aw amase calaa nafsihi naftiisa ayuu u waqfay aw amase calaa muxaramin yani maaragtay jiha xaaraan ayuu u waqfay wadaalika tusaaluhu waxa weeye ka cimaarati kiniisatin kiniisadii sideed oo kale oo kale weeye tusaaluhu aw amase callaqahu wuxuu xidhay ibtidaa'ahu yani waqafka bilowgiisa iyo waintihaahu dhammaanshihiisa wuxuu ku xidhay calaa shartin buu ku xidhay wadalika tusaaluhu waxa weeye ka qowlii odhaadiisa oo kale waa xagga ibtidaha eh idaa waqtiga jaa shahru shaharku markuu yimaado bishu soo gasho faqad waqaftu waan waqfay oo fulaan baan u waqfay haddii bishu timaado aw amase waqaftuu shaygaa waan waqfay ilaa sanatin muwaqatan xaalu yahay mid loo muddeeyey ilaa sanatin sana loo muddeeyey aw amase waqaftu waan waqfay calaa anna lii inuu ii sugan yahay baycahu iibkiisu aw amase waqafa waan waqfay calaa uu waqfay calaa man buu waqfay laa yajuusu aanu bannaanayn yani alwaqfu caleyh loo waqfo uma dabeetana calaa man buu u waqfay yajuusu uu bannaan yahay waqfigiisu wadaalika tusaale waxa weeye ka calaa nafsi oo kale wataan bannaanayn calaa nafsi buu u waqfay uma dabeetana lilfuqaraai batalan intaasoo dhan intaasoo dhan way bureenoo wax cusub halka meesha sheegay waa muctaraazaadka wuxuu ka ictiraazayay wuxuu kuu soo sheegay markii hore oo waqafka uu shuruuda ka dhigay uu ictiraaska keenay oo haddii uu markaa dumo uu yidhi ee waqafa shayan fi dum fi dimma dimada ayuu ku waqfanoo yani waxa weeye dimada ayuu ku yani maal kusoo qaatay ee taas waxay noqonaysaa marka de waxaa la rabay shaygani inuu ahaado shay mucayana inuu ahaado baa la doonayey shay mucayana inuu ahaado waaye cayn inuu ahaado cayn cayn nafteed inuu ahaado laakiin haddii waa waqaftu cabdan fii dimmatii addoon baan waqfay dimadeedaan ku waqfo addoon dee addoon bayaa marka macayaneeya addoonku marka waxa weeyaan wuxuu ka duwayaa mucayankii cayntii hore usoo sheegay markuu leeyahay labadaa daarood guri mid ka mida ayaan waqfayna waxa weeyaan wuxuu ka ixtiraazayaa shaygii mucayanka ah oo in la cayinaa tacyiin baa la rabaa mafcuuman hadduu yidhina ama rayxaan uu yidhina wuxuu soo sheegay maca baqaa'i cayni cayntu inay baaqi tahay laakiin rayxaan wax la adeegsanayo iyo waxa la yidhaha dib ugu ray maaragtay matcuumoo la cunayaa wax dee baaqi noqonayo la intifacsanayo ma aduu saas ku wadayo dhammaanta markaad u hirsato wuxuu ka ixtiraazayaa waxyaabihii hore uu kuu soo sheegay oo mar haddii dee wixii ka shardigaa ka baxa inay burayaan baa meesha imanaysa weeye walow waqafa calaa mucayanin walow waqafa hadduu waqfo calaa mucayanin yani mucayan hadduu waqfo waayahay oo cid go-anoo mucayana u waqfo ishturda waxaa la shardiyaa qabuulahu mucayankaasi inuu aqbalo ayaa la shardiyaa waqaftu daari calaa zayd daarteedii waxaa u waqfay ninkii zayd ah uma cala alfuqaraa waxaa la shardinaya markaas zayd inuu waafaqo oo yidhahdo waan aqbalay ayaa meesha la shardinaya fain ilaa kada ay yusrafu waxaa loo sarfinaya ilaa kada saxa waa iska ansaxaya oo wayusrafu saxa waqfi weeyaane wayusrafu waxaa loo sarfinaya bacda zaydin zayd gadaashiina lifuqaraa'i aqaaribi alwaaqifi ninkii waxa waqfiyey aqribadiisa kuwa baradooda ayaa loo waqfinay maala ninkii wuxuu yidhi waqaftu haada almaala lizaydin baan u waqfay markaa zayd unbuu kaga kaabtoomay gadaashiina ile zayd kuu fadhi maayo waaba dhimanayaaye zayd hadduu tagana saasaan ku waqfay ma odhanin marka waa iska ansaxaysataa markuu zayd baxana ninka unbay usoo noqonaysa aqribadiisiiyo dadkii aqaaribtiisa ah ee fuqaradaa unbaa la siinaya oo waqf loo dhigay wain waqafa hadduu waqfiyo calaa cabdin adoon nafsihi addoonka naftiisa hadduu waqfo batala waa burayaa kaasina waayo oo macnaha waxa weeyaan dee addoonku isaga naftiisaaba xoolaa oo la milkiyaya waxba milkiyi karo marka haddii addoonka naftiisana waqfi yaa tahay socon mayso wain adlaqa hadduu idlaaqo waqafkii oo aanu markaa naftiisa uga jeedine yani hebel baan markaa waxa u waqfay addoona uu iska yidhaahdo waxa weeye fahuwa kaasi lisayidii sayidkiisa u ahaaday oo wixii soo galay markaa addoonka waxaa iska yeelaya sayidkiisa wabillahi tawfiiq subxaana
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد باب الهبة هبة باب كيدويا الهبة هي تمليك تطوع لا لاحتياج ولا لقصد ثواب ولا لإكرام waa milkisiin yani sunanimo ah suna ahaan la isu milkisiinayo oo qof wax la milkisiinayo iyadoo markaa baahi aan loo milkisiinaynin haddii uu ajardoon yahay oo ajar uu ku raadinayo amase maaragtay baahi u siinayo qofkan sadaqa ayaa la yidhahdaa haddii qofkan sharaf iyo maaragtay inuun sharfo uu doonayana hadiye ayaa la yidhahdaa haddii kalena waxa weye hiba marka hibada iyo hadiyadu inta badan aalaaba waa un isku macno dhow yihiin hibada ayaa ka yar waasicsan bay leeyihiin waa caqdu tamliikin caqdun yufiidu tamliika alcayni bilaa ciwadin caala alxayaati taruucan waa caqdi heshiis la milkisiinayo qofkii cayn iyadoo aan wax ciwada laga qaadanayn qofka wax bixinayana waa nool yahay qof noola waa la milkisiinaya oo markaa waxaa baxaya waqafkii oo ayn soo maray isaguna uu yahay manaaficiya amaradii iyo waxaas oo la nafsiiyo qofka waxaa baxaya icaaradii oo wixii maaragtay qof qofka la amaahinayo waa tamyiirku manaafic bilaa ciwad manaaficdii qofka la milkisiiyo ciwad la-aan waxaa baxaya ijaaradii iyo kiradii oo qofka la milkisiiyo manaaficdii biciwad iyo bedel ay jirto beeci baa baxaya oo tamliiku lilcayni biciwad ah shaygaoo la milkiyo oo lagu milkiyayo maxaan ku dhahdaa cayntiisii bedel lagu milkiyayo marka wuxuu yidhi hiya manduubatun walilaqaaribi afdalu hiya hiya manduubatun sunno weeyaan oo waa shay la suneeyey oo sideedabana waxay leedahay arkaan bay leedahay oo waahibka wax hibaynaya iyo mawhuub oo shaygii la hibaynayey ah iyo waahib waahib mawhuub lahu mid loo hibeynayo iyo siiqada lagu wada hadlayo shareecadana dee adilo badan bay leedahay oo maalan laga qaadanayo waatu nisaa sadqaatihina nixla fain tibna lakum minhu shay-an fakuluuhu hanii'an marii'an oo haddii ay waxay ka siiyaan oo iyadoo naftooda ay raalli ku tahay dumarkii wixii aad siiseen waxay ka siiyaan oo meherkii ah diba ayay noqonaysaa fakuluuhu waa ilahay yidhi hanii'an marii'an waxaa kaloo laga deliishanaya xadiidka bukhaari muslimka ku sugan oo caaisha ay leedahay kana lirasuuli llaahi sala allahu alay wasalam jiiraan min alansaar kanat lahum manaayixun wa kanuu yamnaxuuna rasuula allahi sala allahu alay wasalam min albaanihim fayasqiina jiiraan qolo jaar ayaa noo sugnay ansaarta ka mid ah xoogaa xoolo irmaan bay haysteen markaasay rasuulka caana usoo hibayn jireen soo siin jireen markaasaan caanaasaan dhimin jiray waxaa ka mid ayaa nisaa muslimaat laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walaw fi sanashaat midna yaana xaqirin maxaan ku dhahdaa tii jaarkeeda ahayd waxaa yeelay maaragtay qajaafil neef adhiya haba usoo hadiyeysay waxaan hilib lahayn yani wixii la siiyo oo hibada ah waa inay kala qaataan adilada wa iska fara badan tahay wailaqaarib wahiya iyadu lilaqaarib dadka qaraabadaha bay afdal u fadli badan tahay hibada in la siiyo dadka qaraabada ah ayaa sii fiican waayo silaturaxm bay noqonaysaa rixmkii waad xidhiidhisay bay noqonaysaa rixmka xidhiidhinteeduna waa shay sharci ah واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وكان الله سبحانه وتعالى يعني الله وسوسها لسان كعبصدا رحم كان كبقى وحيرين تدين قويساني ورماها كبقى هكذا الحديث قال رسولك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه qofka jecel in loo waasiyo riziqa oo cumriga maaragtay loo dheereeyo raximkiisa ha xidhiidhiyo marka wixii hibaah waxbixin ah dadka qaraabada ah ayay u fadli badan tahay bushaara sheekhu leeyahay watundabu taswiyatu fiiha bayna awlaadi watundabu waa la suneeyey ataswiyatu simitaan ayaa la suneeyey fiiha ay kelimati lagu simo bayna awlaadihi awlaadiisa dhexdiisa inuu hibadii ku sima ayaa la doonayaa xataa bayna adakari waalunsa lab iyo dhadig xitaa alla ka dhigo oo carruurtiisii waxaa la rabaa qofku marka uu wax bixinayo o hibo bixinayo inuu simo carruurtiisu ku simo aabihii lab iyo dhadigii xitaa waa simaya oo xadiidka bukhaariyo muslim baa weriyey nucmaan bashiir radia allahu canhu uu leeyahay acطaanii abi caطiyatan faqaalat camratu bint rawaaxa laa ardaa xataa tushhida rasuula allahi sala allahu alay wasalam aabbahay baa wax siiyey deeq uu siiyey markaasaa camro bintu rawaaxa oo hooyadiisa ayaa waxay tihi raalli noqon maayo ilaa aad rasuulka markhaati geliso waxaad wiilkayga siisay aad marag rasuulka uga dhigto arrintaa raalli ku noqon maayo markaasuu rasuulku ninkii aabbahay wuxuu yimi rasuulka فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله wiilkaygiina waa siiyan damcay haweenaydaasoo xaaskayga ahayd ba waxay leedahay ilaada rasuulka markhaati geliso arrinta aqbali maayo rasuulku su-aal buu weydiye wuxuu yidhi أعطيت سائر ولدك مثل هذا أرطى روحي كسوها روحي كريها لسقى عين وحد سيسي وكلا ما سيسي ما يقول قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم إلهي كعب صدى وعهدت له عدالة سنية الرسول صلى الله عليه وسلم اشهدوا على غيري أن رواية قاركود ويحيى رأوا كل خطر والله يصير وادي فكعرضت وحواجبة والفقهاء إلى عدالة سنية ومركب وحسينيان iyo warbixinta uu garsooran baa la doonaya caddigaa la iska doonaya muxuu yahay qaad hadal baa ka jira oo wixii lab iyo dhadig ahaa wiilashii iyo gabdhihii uu qofku dhalay markuu hadiyad siinayo iyo hibo ma labka iyo dhadiga isku mid buu ka dhigayaa mise sidii maxaanku ahay miiraadka adxalku ahaa lildakari mithlu xadi luntayayn oo ninka wiilka ee laba dumar intay leeyihin buu siinaya miyaa khilaaf baa ku jira jumhuur ahlicilmi waxay qabaan inaan loo eegayn xagga dhaxalka oo dhaxalka arrintan way ka duwan tahay marka wiilka iyo gabadha waa la simaya waa siday jumhuurtu qabaan laakiin aimada qaarkood laga badan yahay iyagu waxay leeyihiin waa sidii dhaxalku ahaa ayaa loo maraya siday mutaymiya raglan qabaan waxay leeyihiin dee wacadilu baa le sawu lama odhan saawu sima lama odhanne wacdiluu bayna awlaadikum awlaadina sima awlaadiina oo cadaalad sameeya cadligaasina se ilahay wax u qaybiyo ba cadaalad ah oo dhaxalkii haddii lidakari mithlu xaqil untayeyni la yidhi waxaa weeye tana waan baabi awlaa marka insaa loogu cadaalad sameeyo ayaa aimada qaarkood ay banaynayaan laakiin hadduu yahay matalan wiilasha dhexdooda keliya hadday tahay ida qudheedu cadligu ma aha in looga jeedo haddii qofkan boqol doolar la siiyo kaana in boqol la siiyo maaha macnaheedu oo dee wixii carruurtu way kala duwan yihiin mid baa hadda naaskii nuugaya oo wuxuu u baahan yahay iska kooban yihiin mid baa nin weyn oo maxaan ku dhaha iskuulkii dugsiga hoose dhiganaya ama sekandari u dhiganaya bugaag buu u baahan yahay dhar waa ninkaa dheeroo joogiisa iyo inta dhar u qaadanaya dhar badan buu u baahan yahay marka cadligeedu maaha macnaheedu qof walba ilmaha yar iyo ka weyn in isku si wax loo siinaya ma aha ee mid walba xaajadiisa iyo baahidiisa ayaa la gudaya xagga waalidka waxay kalo culamadu ka hadlaan oo wixii aan awlaada ahayn ba iska noqonaya xaalkooda oo wiilkii markuu sida qudhiisu aabbiyi hooyadii wax tarayo ma waxaa laga doonaya isagoo inuu cadaalad sameeyo oo odayga wuxuu siiya hooya siiya miyaa oo taas shardi maaha oo taas shardi ma aha bal waxaa fiican waxaa xoog badan ba bay leeyihiin inuu xagga hooyada isxejiye marka qaarkood waxsiinta oo xaqeedaaba sii fara badan waayo dee ninkii saxaabiga hooye u yimi rasuulka wuxuu yidhi mana xaqu nnaasi bixusni bixusni saxaabati qaala ummuk yaa iigu wanaagsanaa suxbadooda aan hagaajiyo oo fiicnaysiiyo hooyadaabu qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk saddex jeer markuu yidhi hooyada umar afraad buu yidhi abuuk oo markaa hooye inay ka xaq badan tahay aabe ayaa laga fahmaya halkaa marka waxba shardi maaha sinaansho odaga waxaad si islaanta inaad siiso ee mid walba xaajadiisa iyo dantiisu baad eegaysaa wixii qaraabaana waa saas oo kale oo labadii walaalaha ahaa markuu wax siinayo sidoo kale kulligoodba waxaa waxaa la doonaya un inuu xaajadooda iyo dantooda wuxuu qaban kara si u kala daran yihiin iyo siyaabahaas u eegaya ee waxba shardi ma aha cadligan iyo arrintan marka awlaadda ku saabsan way ka duwantay taas waayo wuxuu yidhi wainamaa taix tasixu min mutlaqi tasarufi wainamaa tasixu way ansaxaysaa badi min mutlaqi tasarufi mid tasarufkiisa iyo hawshiisu ay sii daysan tahay kaas bay ka ansaxaysaa fii maahi ladikii bayna ku ansaxaysaa yajuus uu bannaan yahay baycu iibkiisu biiijaabin iijaab bay ku ansaxaysaa kaasoo munjazin la gooyey wa qabuul iyo aqbalitaan bay ku ansaxaysaa oo hibada shuruuddeedu waxaa ka mid ah mar haddii cuquuddi iyo waxyaabihii dee heshiisyada ay ka mid tahay qofkan ee tasarufaya ee waxaan bixinaya inuu yahay qof ee yani maaragtay tasarufkiisu uu sii daysan yahay oo baaliq ah oo qaangaara oo caaqil ah oo kayrulmaxjuuri calayhi mid la sharay kayrkii ah oo markaa ilmihii yaraa iyo kii waalaa iyo kii la sharay iyo waxyaabahaasoo dhibadooda ansixi mayso waxay ku ansaxayso ka hadlayo wixii beeciisu bannaan yahay ee kullamaa jaaza ee baycuhu jaazat hibatuhu matiga ku odhan jiray maaragtay abushujaac saaxibul abushujaac kitaabkeeda marka waxa weeyaan wax kastoo markaa dee iibkiisu uu bannaan yahay hibadiisuna way bannaan tahay cayn kastoo qiimo leh oo la milkiyi karo oo qofka maaragtay la la iibin karo oo ninkana milkiisiia uu hibeynaya waa bixinaya shuruuddii waxaa ka mid ah iijaab iyo qabuul oo iijaabkaasoo ka imanaya qofka waahibka ah ee waxa bixinaya wahabtuka mallaktuka waan kuu hibeeyey waan ku milki siiyey oo ka kalena markaa waa barayo oo maaragtay qabiiltu iyo radiibtu iyo dar waxbaadka ka odhanina maaragtay ficilkii muuqdo inuu ku raali noqday arrintaa u aqbalay waxa wey way iska ansaxaysaa walaa tumlaku ilaa bilqabdi walaa tumlaku lama milkiyo hibadii ilaa bilqabdi guddoomasho mooyaane si kale looma milkiyo oo waxaana rabaa in guddoomasha ay dhacdo wixii gacanta lagu dhigo adigu hadal baa ku jira oo aimada qaarkood waxay leeyihiin waxba inuu guddoontaa shardi maahe haddii uu maxaan ku dhahda yidhahda waxaas maaragtay neefkaas xerada ku jiro caynkaasa oo inay awrkaa ina hebel abaan ku siiyey oo isna saa ku aqbalo waa milkii ninkaas xooli isagaa leh oo aad buu u tuntuusanaya shawkaani kitaabkiisa abjabaarka in waxba in gacanta wixii u ka galaan inaanay shardi ahayn laakiin qolyahan shaaficiyadoo kale waxay deliishaneen waxaa ka mid a muwata maalik oo waxaa ku sugan caaisha radi allahu canha inay tidhi aabbahe abubakar baa wuxuu siiyey maal buu siiyey oo timiriya wax noocaas ay yahay marka intii uu noolaa lamay wareegin markuu dhimanayey ayaa uu yeedho wuxuu yidhi haddii aad intii dee qaadan lahayd xooli aad la wareegi lahayd hama ahaateena waad dee milkii lahayd laakiin hadda maanta waxa weeyaan waa maal adii cawaara idka dhexeeya faqtasimuu calaa kitaab illah ilahay kitaabkiisa ku fiirsada mar hadda haddaadan la wareegin waa waxoo dhaxala oo maxaan ku dhahdaa idinka dhexeeya ee qaybsada adu meelahaas ka deliishanayaan in meeshii waxa la yidhahdo gacankuqabad iyo qabdi iyo guddoomasha ay dhacdo falahu rujuucu qablahu falahu waxaa u sugan ninkii waahibka ah wax bixinayey arrujuucu laabashow hibadii ku laabto qablahu qabla qabdi intaan la guddooman oo gacanta lagu dhig waxa waan ku siiyey laakiin wixii aan gacanta ku dhigin inuu ku laabto ayuu leeyahay walaa yasixu ansixi maayo alqabdu qabdi iyo guddoomanshadii ansixi mayso oo qofku wax loo hibeeye u guddoonto ilaa biidni alwaahibi kii wax hibeeyey idankiisa mooyaane oo ninkii shaygan bixiyey inuu fasaxo oo ogolaado mooyaane ma bannaano markaa inuu milkiyo kii mawhuublaha wax loo hibeynayay falow wahaba hadduu hibeeyo yani ninkii wax bixinayey mawhuublahu hadduu hibeeyo shay shay uu hibeeyo shaygaasoo cindahu cinda almawhuubi lahu kii wax loo hibeeyey agtiisa yaalla oo ammaanay wuxuu u hayey aw mase rahanahu yani markaa u rahmay oo kii waahibkaa mawhuublahu u rahmay iyahu isaga oo markaa rahan iyo waxa uu hayey haddana markaa uu hibeynayo falaa budda waxaa loo hortilaayahay min alidni ogolaansho oo raayinkii idan iyo fasax laga helo fii qabdihi shaygii laysu yimeeyey guddoomanshadiisa iyo wa mudiyi zamani zaman tegitaankii ayaa la shardinayaa zamankaasoo yata'ata ay suurowdo fiihi zamanka gudihiisa qabduhu guddoomasho oo wixii markaa dee loo wareego ay suuragal tahay iyo walmudiyi socod ilayhi yacni shaygii laysu yimeeye xaggiisa midda loo socon karo taa ayuu ku milkiyaya weli wuxuu ka hadlayaa un qaabka wax loo milkiyayo waxa weeyaan dee qofkii shaygan bixiyey inuu u ogolaado fasaxa ayaa la doonaya oo markaa wuxuu keenayaa haddiiba maalan qofkii shayba agtiisa yiilay oo xooluu ammaan ahaan ku hayey ninkii waahibkaa wax bixinayay baa wuxuu siiyey xoolihii isaga agtiisa yiilay ee kan wax loo hibeynaya uu gacanta ku hayey ayuu u hibeeyo war wixii adii haysi qaado ama shaygii rahanta ahaa ee aad maxaan ku dhaha rahanhaan igu haysay waan ku siiyey muhibaan kaaga dhigay markay saad tahay waxaa la shardinayaa qabdu waxa la yidhahda ila hor wuxuu usoo sheegado qabdu baa wax lagu kala milkiyaa buu leeyahy oo hibadii ku ansaxaysaa oo yani markaa idan waa in la helaa qabdiga ayda wixii gacanta ku hayay raandi gacanta ku hayay ammaanada gacanta ku hayay idan markaa waa inu tasxelaa yidhahdaa wixii qaado oo la wareega markaa zamana waa inuu tagaa ay suuragal tahay wuxuu rabaa markaa qabdigii buu rabaa inuu taxsiiliyo zaman markaa waa inuu suuragal yahay ee ay suuroobaysa inuu qofkii la wareegi karo ama haddii dee wixii ay meel ka yar duugsanba u joogaan oo xoolo kale ku jiraan oo meel kale ay jiraanba inuu intaa gaari karo oo shaygii loo hibeeyey isagu gacanta ku hayay amaan ahaan u hayay ama raadda u hayay markuu yidhi waan kuu fasaxo waan kuu ogolaaday muddo uu ku tegi karo waa inay jirtaa arrimahaas oo dhan buu keenaya waxaad moodaa qowlka odhanaya qofkii haddii wixii la siiyey inuu milkiyayo waxa waan ku siinay qowlkaasi aanu sahlanayn oo xoog badan yabaad moodaa oo waxyaabaha shuruudo badan oo adkayna ee ma jiro qofka muslimka wuxuu bixiyo waxa waan ku siiyeysnay waan aqbalay way adagtay markaa in la yidhaahdo waxaa maad milkiyin ilaa aad markaa gacantaada uu soo galo waxaad moodaa waxoogaa arrinkaa in aday ku jirto faidaa malaka lam yakun lilwaahibi arrujuul faidaa malaka haddii uu mulkiyo lam yakun uma sugnaanin lilwaahibi kii uu hibeeyey uma ahaanin arrujuucu laabasho uu wixii ku noqdo ilaa an yahaba inuu hibeeyo mooyaane liwaladii waladkiisa uu hibeeyo aw amase waladi waladihi waladkiisu waladkuu sii dhalay iyo wain safara aba sii hoos maro waladulwalad iyo wixii sii dhalay baa ahaade wuxuu masalaha ka hadlayaa shayga lee hibadu qof waxba baxshay qof siiyey kuma noqon karo markaa shaygaa uu bixiyey oo ku noqoshahaas xaaraan bay noqonaysaa ee rasuulku salawat ullahi wasalaamu aleyh xadis waa ka ku lahaa laysa lana matalu sawi alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qayihi xadiiska bukhaari muslim bay wariyeen tilmaantu inooma sugnaanin oo qofka hibadiisa ku noqdaa wuxuu ka dhigan yahay aygii intuu mantagay mantagiisa ku laabtay oo dee tusaalaha xun baa rasuulku ka bixiyey oo min anjasi alxayawaanaat xayawaanaadka noocii u nijaasada xumaa taasi waxaa kutusinaysaa markaa taxriim sunantana waxaa ku sugan xadiid laa yajuuzu liwaahibin an yarjica fii hibatihi ila alwaalida fii maa yucطi walada qofkii hiba bixiyey uma bannaana hibadiisi inuu ku noqdo qofkii waalidka ahaa ilmihiisa wuxuu siiyey mooyaane oo isagu waa ugu noqon karaa oo dee xadiidka wuxuu anta wa maaluka liabiik adiya maalkaagaba aabbaha ayaa iska leh aabbaha ayaa iska leh oo dee wixii uu siiyey aabbuhu ilmaha waa ka noqon karaa isaga kudhisanta waxaa la doonaya aanu ijxaaf iyo tacadi uu ku samaynin laakiin waa mar haddii lianta wa maaluka liabiik waxa weeyaan maslaxad way keeni kartaa marka inuu iskaga noqdo aabe taas iyadu waxa weeyaan waa shay bannaan lakiin wuxuu intaa ka soo haray qof xoolo u bixiyo kuma noqon karo waxyaabaha hadii koo dhaca waxaa ka mid ah xoolahan masalan laysu siiyo yaradka ay yidhaahdaan waxyaabaa laysu qabtay ka mid ay badan ninkii waxyaaba intaa lais weydiisanaya meherbaan waxaa rabaa yarad baan rabaa shardigaasba marka hore isagu waa waa waa shay ka hadalkiisuba markaa aynu ka hadli doona marka nikax loo tago adad baa ku jira oo dee inuu shardisto yidhahdo haddana waxaa ii keen kusiin maayo gabadhii saaxibu suulasalaam sancaani oo kale rishwaa la yahay buu hadduu yaashay haddii haddana gabadhii siinin waxaas ilaahada ii keen kusiin maayo oo marka ay noqoto shardigaas oo xoole u kala bedesho rishwa ayuu ku magacaabay laakiin haddayba dhacdo sida caalaaba curfiga ah gabadhii xarragan ka doonaya waxbay yidhaahdaan aduu markaa waxba insha allah waxba iska kala waayi mayno hadalaa lays odhanayaa gabadhii ninkii waa siiyey waa ku wareejiyey waa guursaday waa laaqalgalay waa dambo naqdeymale war baa noo timaadaan iyo maxaa noo soo waxaa noo keeni weynay anuu waa la aadaya horeed baa loo maarata loo wax loo doonanaya ama isagaaba intu xeeladii galo wax soo socdo ninkii gabadha siiyey u keenaya wax culmiga saanu kule ku aqaano caynkaas wixii noocaas ahaa ee ninkii gabadhi intuu siiyey oo gabadhi loo meheriyey oo loo dhisay hadhowta markaa kadib meherkii markuu dhacay ee saas u dhacee loo keenay hibo ka bixi maysa arrintaas ilaa ninkan qoorta ma soo qabanin wixii isagaa maal ka soo saaray amarkii loo tegay isagaa bixiyey rido iyo raallihaansho ku bixiyey hibay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa hadhow inaad daado markay gabadhiiyo iskhilaafaan ninkii reerkaa dhisan ee iskhilaafay wixii waagii aan baxshay lay soo celiyo waa xoolaa igiiye wax shareecaa maalintaas belina loo heli maayo waayo hibasay uga baxdaa waa la jacdinama khasbi ninka kale marka curfu saas ku socda inta badan aaraaba marka taa qudheeda waa in la iska ilaaliyaa oo aan loo qaadin ninkan xoolo u leeya inay tahay mana dubaa shay waa kusoo noqonayna waaya wuxuu yidhi faro- eh, فإذا فإذا- فله الرجوع فله الرجوع فيه بعد قبضه بزيادته فروح أسمى ذي والد في قفك أصل كاها الرجوع ماذا هنا فإذا ملك الدين ملكيه لم يكن راها للواهب قفك بدأ بحييه الرجوع laabasho ilaa an yahaba liwaladihi waladkiisa uu hibeeye mooyaane aw mase walada waladihi waladkiisa waladku sii dhala wain safara aba sii hooseeya kaas macnaha dee aabbo oo keliya maahee wiilku awoogo waa awoogiisa labaad usi waxaasoo uu sii dhalay uu sii baxshay xagga hooye iyo xagga aababa waa kay maraysaa adigu falow wahaba muxuu yidhi falow markaa wuxuu leeyahy ninkii asalkaa waalidka ama aabbe ama awoginka doona ha aadeen الرجوع laabasho فيihi yani shaygii maaragtay laysuuya inuu ku laabtumo hubkii ayuu leeyahay bacda qabdi markuu joontay kadib biziyaadati mutasila saxaabiga mid ku dheehan shaygaa laysu hibeeyey ziyaadatii ziyaadadiisi mid ku dheehan uu yahay ziyaadada mutasila kala xidhsanaysa wadaalika kasimani maaxidii oo kale weeye lalmunfasilati kii soconayd ee iyadu ka baxsanayd samada wadaalika kalwaladi waa ilmihii uu dhalay oo kale neefkii dhe la baxshay halkan wuxuu leeyahay waxyaabihii qofku aabba hibeeyo ilmihiisa siiyey waxna waa ziyaado waa wixii dee in la ceshado iska bannaan tahay laakiin waxay noqon kartaa ziyaado mutasila ah oo wixii la siiyey bay la xidhiidhaa oo neefkiiba iska naaxay saasoo kale amase waxa weeyaan waa ziyaado munfasila ah oo ka soocan oo maalan dee aw hal buu siiyey hashu intay gacanta ku jirtay bay ra- ay rintay ee maalan nirig bay u dhashay ee waxaa ziyaadada ee mut- munfasilada ah ilmihii baa yeelanayo aaba lama noqon karo allahuma waxay ka soo reebayaan haddii uu hashu ay ribay ahayd markuu siiyey iyadoo ribay buu hasha milki siiyey marka waxa weeye markii dambena agtiisa waxay ku dhashay wiilkii yani maaragtay waxay ku dhashay hadhowtaysa haddii haddii alaasha iyo wixii ay dhashay ii soo celi oo marka ay rimay ahayd isaga xaqu leh waayo markii dhiibay arrintaas ay la socotay bay leeyihin mooday marka caloosha ku jiray saasay leeyihin waaya falow falow xujira caal waladi bifalasin falow xujira haddii la sharo caala walad ilmihi haddii la sharo bifalasin caydho ayaa lagu shalay aw masebaaca wuu iibshay almawhuuba shaygii la hibeeyey buu iibiyey uma caada dabeetana waa soo noqday ilayhi isaga ayuu u soo noqday oo qaabun buu u soo noqday kale falaa rujuuca wax laabasho layidhaha ma jiraan oo waalidkii arrintu markay caynkaas oo kaletay kuma noqon karo manaa wuxuu leeyahay shaygii haddii ee, ilmihii ninkii matalan wiilkii waa la shalay oo dadka ayaaba xoola ku yeeshay oo waxaanu haystaba oo ay ka mid yihiin wixii aabii u hibeeyey waaba lagu yeesho xoolahaanu haystay waxa lagu leeyahay waxa lagu leeyahay baaba badan saas darteed ba maxkamaddu waxay soo saartay inuu qofkani maxjuub yahay oo caydhow dartii xoolihiisa tasarrufki aanu ku lahayn baa laga xidhay marka milkigii baa tagayurado milkigaasi mar hadduu tagayuray cayntiiba meesha inay ka maqanto kale ka dhigan tahay waxyaabaa loo daliishanaya waxaa ka mid a xadiidkii bariira oo bariira markii loo soo hadiyeeyey raashinka ee hilibka loo soo hadiyeeyey ee huwa calayhaa sadaqa walanaa hadiya sadaqad baa loo siiyo dee waxa maaragtay sadaqaan loo siiyey bay ahayd Ah, iyana markii dambe rasuulka iyo reerka ay siisay caaisha iyo rasuulkay bay siisay dee rasuulkuna markaa ma cuno sadaqada wuxuu yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh hiya la huwa la calayhaa sadaqa walanaa hadiya iyada sadaqada siiyey weeye inagana hadiyad bay inoo tahay wataa macnaheedu waxa weye wixii markii milkigeedu ku soo dhacay dee waa ka isbedelay ee sidii hore ma aha oo tasarruf kale u yeeshay ninkii hadda haddii la fal- ee u caydoobay oo xoolo lagu yeeshay wixii milkigiisii ma noqon milki kale u noqday saa darteed baa wixii markay saa u wareegeen amase waabu iibshayoo qofkuu ka iibshay qofkuu ka iibshay baa hadhowto si unbuu ugu soo noqday oo maaragtay ama yaradbu u siiyey ama wuxunbuu baxshay waa ku soo laabteen waxay noqonaysaa markaas oo kale inaan aabihii ku noqon karayno waatay odhan jireen shaygii zaa'idka ahaa azaa'i alcaa'id kaaladii lam yacud si waxa soo noqon oo kale wuxuu yidhi wazaa'iru alcaa'idu hal huwa kama lam yazul aw lam yacud khulfun sama waalqawlu bitarjiixi fiiha ikhtalafa id huwa fii furuuciha ma talafa waxay ka hadla waxa la yidhaahdo shaygaas hadduu zuulay oo uu maaragtay tegey oo haddana uu soo noqday ma wuxuu noqonayaa shay aan lam yazuul midaan zuulin oo xukunkiisii hore wada miyaa mise lam yacud yacni midaan soo noqon oo kale miyaa laga xukun dhigayaa masaailka qawaacid fiqhiga ka hadlaan masaladan markaa suyuudi oo kale masaladan furuucdeeda waa keena oo furuuc badanoo qowlka la odhanaya maxaa raajixa maxaansa raajixa maaqadka iyo furuucdeedii baa la isku khilaafsan yahay oo furuucdiga waxaa la helaya qaar noqonaya maaragtay kaladii lam yazuul iyo qaar noqonaya kaladii lam yacud furuucdaa markaa kala duwan tan haddaynu hayno oo kale waxay haleeshiinayaan waxyaabaha maaragtay sida saxiixa raajixa ah inay maaragtay aanay soo noqonayn oo kale wuxuu leeyahy walow zaala almawhuubu can milki alfarci uma caada falaa rujuuca lilasli fi lasax saasoo kale u leeyahy oo hadduu milkigiisii ka baxay ee faracii oo dee ilmihiiya shaygii waalidku u bixiyey dabeetana u soo noqday asalkii ku laaban maayo ila saxa qowlka saxa saasaa markaa suuri ashbaah madaahibka ugu keenaya marka masaladan halkaasay gelaysaado waxa weeyaan mar haddii ay ama iflaasu ku dhacay ama maxaanku dhaha u iibshay oo milkiisu ka baxay dan soo noqday shaygaas soo noqday mar labaad kaana waxa weeyaan marka yani maaragtay mid aan soo laaban oo kale ayaa xukunkiisi la siinaya fain wahaba washarada fain wahaba ku hibeeyo shaksigii oo washarada uu shardisto hawaaban hawaab uu shardisto yani macnaha bedel uu shardisto ciwad ciwadkaasoo macluuman la yaqaano saxa u ansaxaya wa kaana wuxuu ahaanaya marka cabdigaasina baycan buu ahaanaya aw mase majhuulan shay majhuula ayuu shardistay batala waa buraya sidaba shayga hibada ee la bixiyo waxaa sunnaa bay leeyihiin inuu qofku mukaafa'a ka bixiya marka hore asalaana iska sunnaa وادي وحلو ويبي أدونا بدل السيارة سوف عين قصوى حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها هدية هو أقبل الشري وكما ركت كابل بن الشري ويسقر بدل الحجة رسول صلى الله وسلم عليه فقط سوى عادية أه وعاس يستغفر نام بإليه أه هبة بالثواب وقفت إنه هبة دي إلاده وحكو دونه وكلم oo wax shardisto taas iyadu haddii laakiin shuruud bay leedo shay macluum oo la garabaya hadduu shardisto oo iska ansaxaya waxayna isu beddelaysaa beec oo hadiyo goor cuquudda alfaada la ilaalin maayo xagga macaanida in la eego ayaa muhim bay leeyihin macaanida oo mar hadday cuwad noqotay waa adoo wax ka iibsaday oo kale wax la kala iibsaday oo kale iyo macnaheedu oo noocii shuruudii beec oo kale ay halkaa gelinayaan bay leeyihin haddii shay majhuula uu shardistana ile beecu la xukumaayo waa buray arag wain lam yashridhu haddii aan waxba shardisan oo hibadiisii aanu shuruud u dhiganin ooran waxaasaan doonaya waxaasan kusiina waxaad laysii lam yalzam waxba laazimi maayo oo qofkii markaa dee wax loo hibeeyey waxba kuma laazima inuu bixiyo